إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah haweenay soomaaliyeed ayaa dayac ugu geeriyootay isbitaal ku yaala waddanka ingiriiska shir ay isugu yimaadeen beelaha madarkacis hiraab ayaa ka dhacay magaalada jowle ee walayada islaamiga ah ee mudug dowladda federaalka ayaa gobolka shabeellada dhexe ku afduubatay gaadiid ay dad shacaba leeyihiin dibadbax looga soo horjeedo dil uu askari ka tirsan maamulka galmudug ka geystay magaalada dhuusamareeb ayaa ka dhacay magaaladaas dowladda jabuuti ayaa mar kale heshiis difaac la saxeexatay dalka faransiiska
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran haweenay soomaali ah ayaa dayac dartiis ugu geeriyootay isbitaal ku yaala waddanka ingiriiska faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
bishii nofembar ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii waxaa isbitaal ku yaala magaalada london ku umulraacday haweeney soomaaliyeed oo lagu magacaabo ayaan cali wacays oo soddon iyo lix sano jir ah waxayna sheegayaan ehelada haweeneydan in gabadhooda ay dayaceen dhakhaatiirta isbitaalka wargeyska the guardian ayaa wareysi uu la yeeshay qoyska gabadhani ayaa waxay xaqiijiyeen in gabadhooda ay dayacad kala kulantay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalka ay ku umulraacday iyagoo sheegay la midibta kooray gabadha uma qaban gabadhan soomaaliyeed dhakhaatiirtani gargaar caafimaad oo ay u baahneed waxaa sidaasi wargeyska u sheegay ehelada gabadha waxay sidaasi gabadha ku dhashay canug dhicis ah ama bilo dhiman waxayna intaa raaciyeen qoyska inay aada u dhiig baxday markii ay canuga dhashay hase ahaatee aysan helin gargaar caafimaad taasoo sabab u noqotay inay ugu dambeyn geeriyooto arrintan ayaa waxay hadalhayn ka dhalisay guud ahaan waddanka ingiriiska iyadoo eedeymo kala duwan loo jeediyey isbitaalka ay gabadhani ku umulraacday iyo sidoo kale hay-adda caafimaadka ee n h s waxayna dhankooda dafireen eedeymaha loo jeediyey ee ku aadan inay midibta kooreen gabadhani soomaaliyeed waxaa wadamada reer galbeedka dhibaatooyin kala duwan kula kulma dadka soomaaliyeed iyadoo aysan jirin dowlad daryeel iyo samata bixin intaba siinaysa dowladda federaalk ayaana dhankeeda waxba ka gelin muwaadiniinta ku sugan wadamada reer galbeedka
shir ay isugu yimaadeen beelaha madarkacis hiraab ayaa ka dhacay magaalada jowle ee walaayada islaamiga ah ee mudug warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar
kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay isku arkayeen waxgaradka iyo nabadoonnada beesha madarkicis hiraab ayaa waxaa ka soo qaybgalay nabadoonnada beesha madarkicis iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana kulanka lagu gorfeeyey kaalinta looga baahan yahay beesha madarkicis inay ka qaadato halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya iyadoona muddada uu socday kulanka lagu faaqiday qodobo kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid tahay kaalinta beesha ee halganka iyo kaberi noqoshada xubnaha beesha ku abtirsada ee ka midka ah maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana ay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha madarkicis hiraab ay codod dheera ku sheegeen inay beri ka yihiin cid weliba oo wadashaqayn la leh maamulada shisheeyaha ku daaban iyo dowladda federaalka madasha uu ka dhacayay kulankan ayaana waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan ay isku arkayeen beesha madarkicis hiraab nabadoon cabdiraxiin maxamuud bacadow oo ka mid ah waxgaradka beesha madarkicis haddaan nahay beesha madarkicis hiraab ama loo yaqaano habargidir walaalayaal waxaan bara beri ka nahay hadday xildhibaan leeyihiin hadday wasiirra yihiin hadday askar yihiin haddii ay bahalka la yidhaha shaqaalo hoose yihiin waxaa dowladda ridadaa ku jira ee madarkicis hiraab sheegta nama matelaan shaqo kuma lihin berigaan ka qaadannay ismana soo galno haddaysan kitaabka ilaahay u soo laaban waxaad ku baaba'deen meel kasta oo xasan gurguurte oo ciidan geeyaad ku baaba'deen wax danahoo idinkugu jira ma leh dhaqaale kama heshaan diin la-aan waa tihiinoo waxa weeye diintiiniyaad ka tagteen dadkiiniyaad dhaafteen kuwa dhintay waaba tageen inta nool waxaan leennahay caano daatay dabadoodaa la qartaa ka soo laabta ilaahay u soo laabta toobadu waa furan tahay soo laabta intii aan gacanta mujaahidiintu idin gaarin waxaa isna sidoo kale tixi gabayaa ka soo jeediyey madashan ay isku arkayeen beesha madarkicisiiraab abwaan sheekaya oo ka mid ahaa dadka ka soo qaybgalay kulankan markay huguntay dunidiya huulaalihii gaal inta hoos u wada shiray hididiilka beenta nagu soo hujuumeen ee haw la soo diray haw waa taqaaniin ma lehe jenaraal haw hubka nimankii qaatoo ku haliilayaan nahay aaway haybadiinnii maxaa hoos idiin dhigay waa fahmi kartay meeshaas ciladdan sheegayaa ku jirta adinkays hagraayee hawsha ma u dareedhaan haaweyda gaalada horay ma ugu yaacdaan hoyska ay degaan iyo harka maa ku dumidaan halbowlaha wadnaha iyo halista maa ka dooxdaan habhableyda feeraha hoote maa ka gelidaan markay horay u yaacaan hareer maa ka raacdaan haadunkooda carara halhal maa u qabataan ayagoo haboolaqa hubka maa ka furataan nin holaa helaayee libinta ma u horseedaan intaas kadib waxaa madasha uu ka dhacayay kulankan laga akhriyey bayaan ka kooban qodobo muhiim ah waxaana bayaankan madasha ka akhriyey nabadoon cali maxamuud maalin ujeeddo shir wadatashi ah oo u dhaxeeyey beesha madarkicis hiraab shirkaas oo socday muddo laba maalmood ah kana dhacay degmada jowle wadahadal dheer kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda namber kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka nambarka labaad difaaca diinta dalka iyo dadka nambarka saddexaad waxaan caddaynaynaa inaan beri ka nahay isbahaysiga saliibiga ah iyo murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday dhulka wilaayadu ee lagu maamulo shareecada islaamka nambarka afraad waxaan diyaar u nahay inaan la garab istaagno shareecada islaamka naf iyo maal nambarka shanaad waxaan cambaaraynaynaa dagaalbeeleedyada ka socda wilaayada mudug qayb ka mid ah gabagabadii waxaa kulanka soo xidhay waaliga gobolka mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoona tilmaamay inka wilaaye ahaan ay si weyn u soo dhoweynayaan qodobada wax ku-oolka ah ee ka soo baxay kulankan ay isku arkeen beesha madarkicis hiraab wuxuuna tilmaamay ka maamul ahaan wixii uga aadan hergelinta heshiisyada ka soo baxay kulankaas inay diyaar u yihiin annagu waa soo dhoweynaynaa shirkii aad qabateen iyo qodobadii ka soo baxay waan soo dhowaynaynaa kor baanu qaadaynaa insha allahu tacaala waan inla qaadaynaa annaga xaggeenna wixii ku aadan ee kaabaaya go'aammada aad qaadateen kaabaaya diyaar baanuna waxaan rabaa inaan tilmaamo dadku haddaysan wax kale xataa fiirin keliya ha la fiiriyo dhulka ilaahay kitaabkiisa oo ka dhaqan galay hooska shareecada ummadda harsanayso oo xukun tegayso maxaakiimtii islaamiga ahayd iyo meelaha kitaabka ilaahay uusan ka talin dastuurka loo hoos joogo nimankan shayaadiinta hoostooda ah bal fiiriya waxaad fiirisaan gabar la kufsada ma leh guri la kala dhaca ma leh hanti la kala qaata ma leh ummadda waxaa waaye qofka qof wax ku sheegato run iyo been waxay noqotaba ama ha malaysa ama se ha noqotee kitaabkaas ilaahayaa lagu kala baxaa qabaa'ilada dagaha deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxa ay martigeliyaan kulamada ay yeeshaan qabaa'ilada degaha deegaanadaasi kulamadaas oo ay uga arrinsanayaan kaalinta ay ka qaadan karaan halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan iyo soomaalida caratuurka u ah iyadoona kulamadaasi marar kala duwan ay ka soo baxeen qodobo wax ku-ool ah oo laga dareemay saaxada dowladda federaalka ayaa gobolka shabeellada dhexe ku afduubatay gaadiid ay dad shacaba leeyihiin faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
duleedka degmada rinirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saddex maalmood ka hor ka dhacay afduub ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u geysteen gaadiid ay leeyihiin dad rayid ah ilaa saddex gaari oo ay lahaayeen dad shacab ah islamarkaana siday shidaal iyo badeecado kale ayay weerar ku qaadeen ciidamada kuwaasoo ay dowladda federaalka ku tilmaantay inay leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxaa arrinkaasi beeniyey ehelada ganacsatadii iska lahayd gaadiidkaas iyagoona sheegay in si bareer ah looga qaatay hantidooda horaanna ay askartu u dhaawaceen qof shacab ah oo isla aaggaas marayey baabuur saddex ahaa maalin dhoweed lagu afduubto oo laga degsaday dadkii saaraay shidaal saaraay oo baabuurtu laheed laga degsaday shabaab lagu tilmaamay mana ahayn shabaab dad shacab ay ahaayeen oo masaakiin hoose fara in waddada laysu fadhiisto oo dadka layska gumaado maatadaa waddadu waddo soomaaliyeed waaye inay baabuurtana soo celshaan dadka masaakiin ah oo shacabka ahu leeyahay oo yaqaaniin niman kale iyo yaqaaniin ay magacaabayaan dad baabuurtaas inay kasoo celshaan nimanka haysta dadka masaakiintaahoo waddada ku safraana la nabadgelsho annaga nin baa lagu dhaawacay habeen dhoweed nimanka dhaawacay waa noola sheegay magacyadooda waxaa la rabaa waddadaas ummadda ka dhaxaysa in dadka lagu nabadgelsho dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin iyo xadgudubyo aan kala joogsi lahayn ku haysa bulshada ku dhaqan meelaha ay joogaan gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed dibadbax looga soo horjeedo dil uu askari ka tirsan maamulka galmudug ka geystay magaalada dhuusamareeb ayaa ka dhacay magaaladaas mubaarag cumar ayaa ka warramaya
magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbax ay dhigeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladaas kuwaas oo u badan balajliyada ka howlgasha magaalada dadka dibadbax dhigayey ayaa kasoo horjeeday dil uu askari ka tirsan maamulka la baxay galmudug uu u geystay maxamed faarax oo ahaa wiil dhallinyaro ah islamarkaana darawal ka ahaa mootabajaaj dadka isku soo baxa dhigayey ayaa sheegay in wiilkan dhallinyarada ah loo dilay lacag baad ah oo aan badnayn taas oo tiradeeda loogu sheegay afar kun oo shilin soomaali ah isku soo baxa ay dhigeen majaajiliid ayaa sababay inuu xirmo isku socodka dadka iyo gaadiidka iyagoona si aad a uga soo horjeestay dilka wiilkan dhallinyarada ah ee lagu dilay magaalada qaar ka mid ah dhallinyarada dibadbax dhigaysay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in marka hore ay dhibaato ku qabeen maamulkan haatan loogu daray dil waa kuwan iyaga ka hadlaya arrimahaas bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa birhaan inshallah meeshan waxaan ka dhacda mushaqo yar ka mida dhallinyarada mootaaleeda waxaa lagu dilay iyo waxaa dilay nin ka mida ilaada madaxtooyada galmudug hal la dila ma xumee ninkii ilaa hadeertaan wax lagu haayo iyo wax kale ma jiraan wiilkiina isbitaalkuu noo yaala maamulkii oo gobolkana weli warkama aysan soo saarin wiilkii wax lagu dila xataa lacag badan ma ah waa laba sintiyo xabad oo sigaara wiilka waxaa la maxaa faarax la yidhahdaa wuxuu ahaay mootoole annagana marka mootoolayaasha degmada ka mid nahay oo dhuusmareeb caasimada dhuusmareeb marka waxaa la rabaa haddee maalin kasta haddaa maanta kan anaan ka dhiidhin wixii ku dhacay biri waxaa imaanaysa mid kaloo annaga naga mid in la dilo ninka waxa lagu dilo wax weyn qof lagu dilo maaha waa laba waa laba sinti oo xabad sigaara lagu dilo labaatan sinti shilin soomaali afar kun noqonaysa ama shan kun oo shilin soomaali waxaan way soconayaan haddaa maanta la dabar qabanin oo maanta lasoo afjarin weligeedna way soconaysaa mootaaley baa nahay gaadiidka mootaaleyda kamidkaan ka mid nahay waxaan ka cabanaynaa shalaa dil noo geystay wadooyinka waa naga xiran yihiin waxaa dilka noo geystay askari ka tirsan madaxtooyada oo madaxweynaha alkii qaaska ninka u kamid a ilaalada qaaskaa kamid a waxaa la dilay wiil mootaaleyda kamid a waxaana loo dilay lacag labaatan sentiya oo aan dhammayn hal doolar waxaana loo dilay meesha maarimaysida lacagta turadii kale waa ku dilay saasuu ku dilay mooto watay waxaana loo dilay kas oo looma dilin baalkii wax qalada ma usa gelin si kasaa loo dilay marka waxaan ka cabanaynaa oo maanta aan u banaanbaxaynaa oo laami baan u taaganahay oo ugu xunnahay dhibaatada loo geysta wiilka saaxiibkeena oo mootaalida kamid a annagoo awal bajaaj la ahayn oo dhiba oo dhib ku qab dhib qabnay wax hadday waddo ahaato haddii maxaan ku ihahdaayey si kastaba ha ahaato kontarool nagula cadaado haddana waxaa nagula sii daray in labaatan senti wax dhan oo xabad sigaara joogto in nagula dilo annagoo waddo aan ku soconno oo fiican aanan haysan oo wareegi jirnay oo dhihi jiray wareega oo haddana maxaan ku si noola dhaqmi jiray waxaa nagula daray middaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeye caraturku ah ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshadu ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba uu geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale ay nalool yihiin bulshadan waxaan marar badan dhegiheennu ku maqalnay aabbo soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaas oo ka eed sheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hosaarsanayaan harka shareecada islaamka taas oo sabab u noqotay in dadka iyo maalkooda ay u nabad galaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda jabuuti ayaa mar kale heshiis difaac la saxiixatay dalka faransiiska cali aadan ayaa ka warramaya
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelleh ayaa booqasho ku tegay dalka faransiiska halkaas uu kula kulmay dhegiisa faransiiska ee macron oo horey u gafay rasuulka salallahu caleyhi wasalam shir ay albaabadu u xiryihiin ayaa labada dhinac ay ku yeesheen qasriga looga arrimiyo dalka faransiiska waxaana ugu dambeyntii kulanku uu kusoo dhammaaday cusboonaysiinta heshiis iskaashi oo xagga difaaca ah xaflad lagu saxiixayay heshiiska oo ka dhacday madaxtooyada dalka faransiiska ayaa marka laga yimaado macron iyo geelle ayaa goobjoog ah wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaadhigga ee labada dhinac horey dalka jabuuti iyo faransiiska waxaa u dhexeeyey heshiis xagga iskaashiga arrimaha difaaca ah waxaana dowlada faransiiska ay jabuuti ku yeelatay saldhig military oo ay ciidamo faransiis ah ka howlgalaan faransiiska ayaa horey gumeysi toos ah ugu haystay dalka jabuuti ilaa iyo hadda kama marno gumaysigooda inkasta uu yahay mid dadban waxaana saxiixa heshiiskan uu kusoo aadaya iyadoo isbedelo xowli u socdo ay ka jiraan mandiqada geeska afrika jabuuti ayaa dhacda goob istaraatiiji ah waana midda keentay inay soo jiidato indhaha awoodda ku loolamaya dunida ee bariga iyo galbeedka marka laga yimaado faransiiska oo dalkan ay ka joogaan kun iyo shan boqolo askari waxaa wadanka saldhigyo ku leh maraykanka iyo shiinaha
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa